dhulka aad wada qabtaan qabkaad wada huban tihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn bismillaahi walaalayaal raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan waacana wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraysyada miyaydan wax isqab
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelangelkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban mar kale kulan waacana wanaagsan dhegeystayaal habeen wanaagsan meel kastoo joogtaan qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona haddii allaha awoodana laga helo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed qofkiiba axmed madoobe oo maanta isku sharnay ku sameeya golihiisa wasiirada faahfaahin ku saabsan iyo barnaamijka ku dhegeysan doontaan sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo maanta kulana ka dhacay magaalada muqdisho shir guddoomiye faahfaahin ku saabsan iyo barnaamijka ku dhegeysan doontaan dadyow kala wada qodobada kale qoqoban barnaamijka aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqon doona guddoomiye tuulax oo ka hadlay oo ay qoys howlaha qoys noqdeen howlgallada mid maalmihii u kasta dambeeyey isla ka socday magaalada muqdisho isagoo sheegay in lasoo qabtay rag ka tirsanna qofkiiba qof al-shabaab al-shabaab dhalinayaa
faahfaahin ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal haddii allah awoodana laga helo sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodana laga helo maamulka jubbaland oo dignan u diray siyaasiyiinta deegaanada maamulkaasi faahfaahin ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan nabadoonno ka hadlay doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan qabiil weye sideed sidoo kale dhegeystayaal soomaalay qaran ku noqon barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodda leh laga helo
miyaydan qubura iyo banaanbax maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee Wax xarunta garab gobolka qabin mudug iyo wuxuu yahay ikhtiyaar.
banaanbaxaasi faahfaahin ku saabsan yahay barnaamijka kugu soo gudbin doona haddii allah awoodda laga helo sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku saabsan yahay barnaamijka aan kugu soo gudbin doona qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubintii joogtada haadi kalamaan gabagabada barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan haddii allah awoodda leh laga helo miyaydan wax isqabto isqimeey
కస్తు దిలేదోడాయ హౌరోడై హౌ ఎంబాదు కురచో నంబిక
waa hagaag dhegeystayaal heestaasi oo dhammaystiran gabagabada barnaamijka ayaad kugu soo gudbin doona haddii allaha awoodala laga helo waxaad u diyaar garowdaan goordhow barnaamijkii oo intaasi ka faahfaahsan
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan meel kastoo joogtaan waa habeennimo talaadaha arbacan ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaa waa toban iyo saddexda bisha koo iyo tobnaad sanadka labada kun toban iyo sideedda barnaamijka caaw waxaa soo saaray xasan axmed maxamed anigoo cumar ayaa in la socodsii doona waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa banaanbax maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka aan ka helino magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in dad ka caraysanna maanta ay waa dad caraysan ay maanta ay banaanbax ku dhigeen koonfurta magaalada gaalkacyo dadkan banaanbaxa dhigayay ayaa waxa ay ka caraysan yihiin maxkamadda ku talla gaalkacyo oo xukun toogasho ah ku riday cabdirasaaq xuseen tahliil oo la sheegay in uu yahay ganacsade ka tirsan ururka al-shabaab banaanbaxayaa banaanbaxayaasha ayaa isugu jiray haween iyo caruur iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada waa magaalada gaalkacyo waxa ayna ay xireen waddada dhex marta bartamaha magaalada gaalkacyo bartamaha magaalada gaalkacyo ayagoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah
waxa weeye anagu dhuuni qaato ma doonayno calankiisaa dhacay beledkaanaba soona guriga lagala baxay haracaddii kibir baa loola baxay waxa weeye waa ka muudaraana waa ka hadlaynaa waxa weye dhiiggaanna kacay dhiigga annaga nagu kacsan waxaan qaban karna ma leh dowladdaa naga jiifta galmudug iyo hooyooyin soomaaliyeed baan nahay shacab ummadda nebi maxamedaan nahay ilaahay ma yaqaan rasuulkiisa ma yaqaanin harmado hamiimado guriga lagala baxay waxay kula baxeen wax hadda had ma caddayn karno inay caddeeyaan baan rabnaa haddays caddayna ayaa ka warbogaya insha allah biinilah kariin waxa weeye maxay ahayd meesha annagu waxaa u nimid dadkeennii maxay ahayd wiilasheenni waa la haystaa indhaha qaar dhacay meeshaa lagu haystaa waxa weeye maxay ahayd haddii ilaahay kuu ranya ilaahay daartiisa iyo ilaahay daacaddiisa u baxayna doolasha maxay ahayd isha sharca darro baa lagu haystaa wax lagu haysto ma naqaano dhiiggaanu kacd ma hadli karno haddaa wax noo qabaysa noo qabta haddiina noo qabayne maxay ahayd ma doonin dowladdana ha dhacay haddays wax noo qabanin warna ma doonin mana hadli karo waxa weeye haddaa wax noo qabana wiilasheenni dadkeen iyo madaxdeen iyo ku-xigeenka iyo waswasaaraha maxaa galmudug haddaa wax noo qabaan ha iska dhigo xilka ha iska dhigo hadduuse wax noo qaban xilka ha iska dhigo ha iska dhigo ma doonayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhallinyarada galmudug waxaan u sheegayaa wiilashooda yaryarka ah habsi ay ku wada kulmeen qaar baa ku indhabeelay toban sana qaar ku xidhan yihiin ha ka dhiidhiyeen annaga wiilasheeda waa la gatay waa indhabeeleen ayagoo damagay joogaan toban sana ku xidhan buntland annaga ma rabno galmudugna ma rabno maamulna ma doonayno wiilashadeedii annaga saan kuraasa kuraasanayna kuraasanayna asalaamu calaykum dadka muslimiinta waxaan inka codsanaynaa qofaa wax dilin oo qof balawaadana dilin oo qof xoolihiisa dhiqin oo nin wax u geysan la arag oo maanta intii ilaahay keenay xaqliga ilaahay keenay maanta wax wax ka sheeganaya uusa jirinin inaa xukun dila lagu rido ilaahay xaqiisa ma ahan ilaahaya laga cabsado ilaahay rasuulkiisa laga cabsado ninka masaakiinka ninuu ninka dilay iyo ninuu ninka qabsaday iyo ninuu ilaahay hadduu ku raxo maalka haysto iyo ninuu dadka haysto midna ma jiraan ilaahay dartiintii ninkaas ninkii wax ku haysto waa ku qabsan kardhaa laakiin dil xukuna oo wax lagu haystaa la arag in lagu rido oo lagu dilo baadilnimo weeye waxa weeye annagu waxaan leenahay maamul waxaan waxaa noo dhexaysa dawlad inaan ninka yaga maamulka nool kugu soo wareejiyo inaa ilaahu hadduu kuu rooyaa inaa dawladda nool kugu wareejiyo inaa waxa weeye wixii lagu haysto oo xaqiiqa oo biyaama in nala tuso oo la yidhaahda nin raggaan buu laaya ninkaan maalkaan buu dhacay baanu anna ku doonaynaa ma rabno nin laaluus lagu qaatay nin- nin- nin- nin laaluus lu- nin laaluus lagu qaatay oo lacag lagu bixiyey oo lagu fundaareeyey oo ragdilaayo ma rabno annagu ilaahay xaqiisa ninkaas wa- laguma haysto baadilnimaa lagu haystaa ninkaas ilaahay dartii ha loo soo daayo uu ninkii ninka wax ku haysan haddii kale waxay la tahay nin walba meeshuu u gaarta buu go-aankiisu ka gaaraya waxa weeye gobol maamul maamul ma dumiyo rag baanu leenahay maamul baanu leenahay dawlad baanu nahay waxa weeye annagu nin hoosegi mayno
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaar waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha cadeedo haatana magaalada muqdisho haddii aan aadno kadib markii la sheegay in korontadii laga jartay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa hadalkaasi beeniyey qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku tilmaamay hadal wax kama jiraan waxaana si caadi ah u shaqaynaya xarumaha wasaaradaha ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaas oo warbaahinta qaarkood ay u sheegeen in korontadii waa aaradda dhegeystayaal warbaahinta qaarkood ay sheegtay in korontadii laga jartay qaar ka mid ah xubnahaas ayaa u- ayaa waxa ay warbixinno la wadaageen warbaahinada qaar ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka
Ee, waa mahadsantihiin Ee, sida adinka a u aragteen oo baraha ee, bulshada saasaan u aragnay Ee, wasaaradda beeraha shaqaalaheeda iyo dhammaan ee, mas-uuliyiinta saaka laba saac saa shaqada usoo galna waaye ilaa haddana waa joognaa hadda waxaan filayaa inay tahay siddeed saac iyo bar Ee, warkaasna war aad noogu yaabiyo waay waayo haddii cabashadaas aan qabna annagaa soo jeedi lahayn waxaan in baraha bulshada wixii- wixii la rabo lagu qoro Ee, waxaan idin xaqiijinaynaa aynihiina ku arkaysaan in wasaaradda beeraha ay shaqaynayso shaqaalihii ay joogaan wasaaradda guud ahaan xafiisyadana laga wada shaqaynayo Ee, beekana wada shaqeyn oo wada shaqeynaa naga dhexeyso anaga ma isticmaalna motor waxaan isticmaalnaa shirkadda locaalka ee korontada beeko wada shaqeynaa naga dhexeyso Ee, haddii xataa ay dhacdo inay ee, ee, waqtigii loogu talagalay lacagtii dib ugu dhacdo waxaa wada shaqeynaa naga dhexeyso Ee, lacagtana ma ahan ee, mid ee, process maraysa waaye hab sharci ay maraysaa Ee, kadibna akoonkooda ay kusoo dhacaan wixii lacaga ay xaq u leeyihiin xitaa ma soo maraan anaga waxaan leenahay inaan diyaarino procedureka dukumentiyada dan maaliyadda aan gudbino habraacii sharciga ee maaliyadda ay maraan kadibna akoonka ay xaq u leeyihiin shirkadaas wixii xuquuqa ay ku yeelato akoonkaas toos ugu dhacaa marka sidaas awgeed ee, wada shaqeyn xumana ma jirto ee, wax oo hadda ay nagu leeyihiin oo oo korontadii ee, u goosanayaan oo caqabad weyna ma jiraan Ee, mana mana mana arkin kolley anaa agaasimihii maamulkii maaliyadda ah wixii ee, maaliyadda iyo wixii lagu leeyahay wasaaradda anaa og waxaan idin xaqiijinaynaa marka in hadalkaas hadal been abuur uu yahay lana rabo dadkii soo ba- soo dhigay ilahay ka heleen inay soo caddeeyaan bilaa beriga meesha waxaan deganahay ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii laba kun iyo afar iyo tobankii aan soo degnay ilaa maalintaasaan xiriirsanay welina naguma dhicin inay deb naga goostaan waayo maba imaanba kalsooni darrida noocaasa oo markii lacagta annaga aan kaashna loo sii jirana annagaa wadi jirnay markii hadda lacagta leen akoonha loogu shubana waxay yaqaanaan lacagta wasaaradda maaliyadda markay ka timaad inay akoonkooda ugu dhacayso oonay soo maraynba wasaaradda beeraha aanay soo marayn marka sabab aan u kala shakino ama keentay ama waxaan xaqiijinayaaba marka hore hor deb naga go-ayo ma jiro
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo oggolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna okey ama sandhi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahinintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qatar ayaa maantay daa furay shirka madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka shirkaas ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha guddiga dhaqaalaha qaranka ururada bulshada rayidka ah iyo xubna ka socday beesha caalamka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed waa mahdi maxamed guleed qatar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirkaasi
in dhaqaalihii dib usoosi aanu uga baxno dhaqaalihii in in laga shaqeeyaa oo layska kaashadaa oo la yidhaahdaa sidaa aynu wax u wada qabno waa tan labaad taasi aanu uga baxno guulaha waaweyn aynu tirsan karnaa waxa weeye markii xukuumadda la dhisay waa ogyahay wasiir beyle iyo xubnaha guddida dhaqaaluhu lix iyo labaatan wasaaradood bay ka kooban tahay shan iyo labaatan ka midabaa dakhli ururin jiray ilaa afar iyo toban shirkadood baan u malaynayaa cashuurtu waxay ahayd barafitaas waa meelo gaara lagu ururin jiray kombyuutar yar oo yaalla wasaarad ka mida wasaaradaha dowladda ayaa lagu ururiyaa hal qof oo shaqaalaha u jooga in wasaaradda maaliyaddu shan iyo labaatankaas ay ka wareejiso shirkadaha gaarka ee dakhliga ururin laga wareejinaa halgan dheer iyo kudhac iyo taageero madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantaya iyo shacweynaha soomaaliyeed ee nagala shaqeeyay bay ku timid maanta waxaa noo suurtoobay in heshiiska aanu kula jirno i m f s m b aanu wejigiisii saddexaad guul inaanu ka gaadhno marayno in dhaqaalihii dib u soo kalacayo oo laba kun iyo toddobiyo toban miisaaniyaddu intay ahayd maanta ay ka badan tahay ku talagalkaygu saddex boqol iyo afartan milyan yahay laakiin dunida markaad u eegto saddex boqol iyo afartan milyan waxaa laga yaabaa tigerada shirka ka mid a shirkadaha in ay tahay aanu dal dhan ku maamulayo waa wax aada u yar khayraadka dalkan yaallaana waa badan yahay hadday tahay baddaa dheer ee saddexda kun iyo dheeraadka kilomitir ah iyo dhaqaalaha ku tuugan hadday tahay macdantii iyo baakroolkii hadday tahay cadceedda imika ina shidaysa waxaa lagala baxayaa tamar la cusboonaysiin karo iyo energy energy iyo tamari haddaanay jirinna ma jiraayo horumar iyo dhaqaale iyo maalgashi laga hadlaa iyo hadday tahay xoolaha iyo beeraha dhinac kasta dabayshaa dhacaysa tamar baa iyadana laga dhalin karaa soomaaliya dhinac kasta oo aad eegto dhaqaalaa ku duugan khayraad baa ku duugan waana toban milyan oo qof waxaan u baahannahay markii aan inagu wax isweydiin lahayn wey waxaanu golaha wasiirada ku tagnay bambax magaalada kismaayo sanadkii hore dabeyaaqadiisii oo ra-iisul wasaaruhuna hogaaminayay markii maalintii labaad noo dhammaatay waxaanu nidha aanu magaalada eegeegno waxaanu tagnay meel la yidhaahdo goobweyn waxa ay kulmisaa badweynta soomaaliya ay ku hiranayso ee dhaqaalaha badani ku duugan yahay iyo webiga jubba markii aan bulshadii halkaa ku dhaqnayd degmadaas goobweyn la sheekaysanay odayaashii aanu la shidnay waxa ka- waxay ka cawdeen oo ay noogu cayudeen laba shay labadaa shay oo ah gaajo iyo haraad meesha badweynta hilliya ku taallo ee kalluunkii lasoo jilaaban karo uun webiga jubba ku yaallo ee beera aan falana la odhan karo uun dadkii ku dhaqnaa walaalayaalow gaajo iyo haraad bay qarniga koob iyo labaatanaad uga cabanaya haddaad dul marto kismaayo ama gobolka jubba waa green waa akhtar indhuhu doogsanayaan xoolihii noolaayoo geelii leh caano geel baa naloo lisay kilomitir magaalada koonaheeda markaanu joognay lo-dii iyo xoolihii kalaa ku dhaqan miyayna ahayn soomaalida inaynu aq- caqligeenna jir rabno
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado haatana haddii aan hadno halkaas iyo jubbaland wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamul goboleedka jubbaland doctor adan ibraahim awxirse ayaa sheegay in maamulka jubbaland uu diyaar u yahay inay qabtaan doorasho si uu u dhaco isbeddel siyaasadeed waxa uu sheegay inay jiraan dad reer jubbaland ah oo doonaya in la doorto isla markaana xaquu u leeyahay ha yeeshee maamulka jubbaland ayaa mar walba waxa uu sheegay inay wax ku dooranayaan sida uu qabo dastuurka maamulka jubbaland wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka jubbaland doorashada si dastuurka uu qaba ayaan ku qabanaynaa waxaan ku daraayoo kalena male doorashada waa qabanaynaa waxaan ku qabanaynaa waqtiga dastuurka waxaan u qabanaynaa sidii uu dastuurku qoray wixii farsamooyin ah oo halkaa kasii ratimana een, hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland bay u taallaa oo midaas iyada ah si aan baqaadaya arrinta doorashadu waa sidaas weeye anu waxaan qabaa marka een, ciddii doonaysa inay siyaasad la timaado oo doonaysa inay naga bedesho meeshaan marka ugu horeysa inay nabadda ilaaliso dal gubanaya lama kala dhaxlo soomaalida iyo adduunkaba waa la ogaaday waxa weeye een, waxaan rabaa inaan ku xoogaa ku noqdo waxaa jira dad soomaaliyeed oo reer Jub- oo reer jubbaland ah oo xaq u lahaan lahaa in la doorto haddana weli u leh oo ka shaqaynaya in dhibaata dhacdo yacni maxaa loo dooranayaa oo qofkii uu rabaa haddii ay dhibaata dhacdo anu waxaan leeyahay amnigan ha la dhowro siyaasaduna inay wada jirto ha la ilaaliyo dabadeed ciddii markaa hamin siyaasadeed uu ku jiro si xalaala intay isoo sharaxdo ha timaado oo ha koololeyso oo ha kaambeyn garayso oo hadduu ilaahay maayo haddii la doortana ha aragto xalaal caleyk baan dhahaynaa haddii la dooran waayana haddee waxaa weeye een, libin libin nin holiyaa helaa la yiriye way tartameen wayna waayeen
ka aad wada qabtaan qab
Maqalkaaba u kala
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadado dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa xildhibaan cabdulqaadir cusable cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in ay soo gaartay cabasho uga timid safaarado aan mushaar qaadan muddo sagaal bilood ah xildhibaanka oo ka mid ah guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ayaa sheegay in miisaaniyadda lacagaha mushaaraadka ah lagu kordhinayo ciidamada dowladda iyagoo soo dhoweynaya hase yeeshee wasiirka maaliyadda ayuu sheegay in looga baahan yahay inuu wakhti siiyo xildhibaanada
su-aalo badanaa qabnaa annaga oo meeshaan ku saabsan lacago badanuu yidhi wasiirka waa helnay waxaan rabnaa inaan u wareejino ciidamada aadaan usoo dhoweynaynaa ciidamada lacagtooda in la siiyo maalan guddiga arrimaha dibaddaan nahay maalin walba waxaa noo yimaadaa cabasho safaarado sagaal bilood aan la siin mushaar sagaal bilood aan la siin mushaar waxaan rabnaa inaad waktina siisid meeshii tobankii beri iyadoo lagaarinaad doodi inaan wakti isku helno lacagaha noocaas ah meelahan badan aan isla wada fiirino ciidamada la siinaya naftooda aan fiirino haddii ciidamo lacagta aan hore loo isticmaalay haddaan la isticmaal sida walaaleen qaarkood ay ka dhawaajiyeen inay dhici karto inaan ogaano wax badanaa u baahana laakiin hadda waxaad moodaa saaxiibadan wasiirada dad u badan in arrinta ay ka dhigaan in xildhibaanada ay isbaaro dhiganayaan
dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadada dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa nabadon axmed cali shirwac oo ka mid ah waxgaradka degmada jariban ee gobolka mudug ayaa ka hadlay saddex kursi oo degmada jariban laga dooran lahaa oo la wareejiyey laga wareejiyey degmadaasi kana dhacday magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo axmed cali shirwac ayaa sheegay in kuraastana ay xaqa u leeyihiin musharaxiinta u tartamaysa in doorashadeeda ay ka dhacdo degmada jariban isagoo sheegay in faragelin siyaasadeed lagu hayo degmada jariban oo aysan u madax bannaanayn arrimaha siyaasadda degmada
anigoo ah axmed cali shirwac waxaan jeclahay inaan ka hadlo barnaamijka la xidhiidha doorashooyinka ee dhowrkii sanaba mar dhaca waxaan ka soo qaadanayaa wax yar oo aan jeclahay dadku inay ku baraarugaan oo ay la socdaan doorashooyinka waxaa la doortaa barlamaanka degmada waxaa la doortaa barlamaanka ee puntland waxaa la doortaa barlamaanka federaalka mid kastaa qaab buu leeyahay qaababka wax lagu doortaana ma ahan had iyo jeer wax kitaabka qowraanka iyo xadiis loo fiirshe waa wax dadku ay ku heshiiyaan wey nidaam dastuuriya weeye wuxuu la mid yahay nidaamkaasu nidaamka sharciga islaamka sideeda wax loogu dhaqmay oo la samaystay weeye laakiin bilaadan sameeyaan shar islaam ahayn nidaamkaas marka waxa weeye nidaamkaas marka waxa weeye ee, wuxuu u kala baxaa siyaabo badan adduunkuna waxa way qolaba sibay ugu dhaqantaa dalal wax isku raacsan waa jiraan kuwo aan wax isku raacsanayna waa jiraan cid kastaaba dastuurka ay samaysato baa wuxuu u yahay maslaxad ay uga bayraan sharciga islaamka markay ka bayrayaan ay galaan oo ku dhaqan iyo nolol ay ka raadsheen waxa weeye barnaamijka marka degmo- deg- eh, puntland ay ku dhaqanto markaan soo gaabiyo waxa weeye eh, dastuur baa u qoran dastuurka waxa weeye doorashooyinka in eh, lagu qaybsado si dastuuri ah ee gobollo ah ee degmooyina in lagu qaybsado weeye markii la yidhaaho gobol gobol gobol loo yidhaaho degmadan eh, gobolka gaalkaayo wuxuu helay markaan hadalkan soo gaabinaya ola jeedaa soo gaabin baan uga jeedaa koob iyo toban qof bay heshay oo ka heshay barlamaankii kow iyo tobankii xabad cabdulaahi yuusuf baa qolo siiyey bari ka tirsan tobankii markii la qaybsho saddex degmo baa loo qaybsan karaa degmada jariiban degmada gaalkacyo degmada galdogob jariiban waxay heshay saddex kursi gaalkacyo waxay heshay sad- afar kursi galdogob waxay heshay afar eh, saddex kursi tobankii saasay u qaybsan yihiin waxaa inay soo xulaan loogu talagalaa doqowda nabadoonnada aqoonyahanka loogu talagalaa inay soo xulaan dadka doorashada gelaya inay iyagu qaar kan joojiyaan qaar socod siiyaan iyaga barnaamijkaas kale waxaa saxiixa oo marka u dambaysa u feermeeya isinkii meeshaas magaciisu ku qoran yahay gobolkaas gobolkaas ama degmadaas Ee, arrintaa marka degmadan wax xildhimaan ah oo ay leedahay oo ka tirsan puntland ma jiro saddexdeedii kursi waxaa lagu- looga- lagu dhaqmaa oo lagu maamulaa degmada gaalkacyo baa lagu ba- maamulaa oo toddoba kursi bay maamushaa degmada gaalkacyo afar kursiyo gaalkacyo ah iyo saddex jariibana bay maamushaa saddexda kursi oo kale galdow iyadaa maamusha deegaankeedaan u tartama waxa weeye marka degmadan wixii ay xaq u lahayd doorashooyinka way ka maqan yihiin dadkeeduna waa moogyahay wax doorashaha la keeno golaha deegaanka ka jira kuraasta baarlamaanka oo kale markaynu fiirino qaab nooceeya baa la doonaya in loo maro oo aan loo marin hadda waxaa loo kuraasoo dhan waa isku mid cod dadweynena kuma yimaadaan shakhsiyaad baa soo magacaabaya shakhsiyaadkaasina waxay la aadaan meelo baahidoodu ka jirto bay la aadaan saasa wax lagu soo doortaa sidaas darteed way suuroobi weyday degaankan inuu shaqeeyo oo la gaarsiiyo madax bannaani siyaasadeed in la gaarsiiyo waa suuroobi weyday Een, marka ma waxaa rabi lahayd meesha hadda kuraastaas gaalkacyo lagu dooranayo in degmadan jariiban gudaheeda lagu xaq waxay u leedahay saddexda kursi oo degmada jariiban ay leedahay oo ku qoran oo sida dastuuriga ugu qoran in garaadku soo fadhiisto nabadoonnadu yimaadaan ciddii doorasho u baahan inay timaado hadday rabto go- gobolka inti qaybihiisa kale ah ka timaado waxaan u tartamaynaa inay yidhaahaan kuraastaas cid u diidaysa ma leh laakiin waa kuraastii in la keenaa waa in isku soo fadhiistaa waa in iclaan bixiyaa yidhaahaa war waxaa loo baahan yahay degmada jariima saddex kursi baa laga dooranayaa dadkeedii ciddii doorasho u baahan oo u tartamaysa ha timaada reer midogow haddee reer bariba ha ahaato haddee puntlandba ha ahaato qofka hadduu rabo wuu imaanayaa wuxuu leeyahay kursigaasaan u tartamaya qofku waa la- waa laga aqbalaya waa la qabanaya ciddii ku soo baxda waa nasiibkeed waxaa ila fiicnaan lahayd doorashadatan in ay ku dhacdo si xalaal ah oo xaq ah kuraasta baarlamaanka dhexana la keeno degmada laga doorto dakhli badan baa ku soo gelaya musharaxiin baa imaanaysa ciddii danaynaysa oo dhan baa imaanaysa ee fan iyo kharash bay leeyihiin dhaqaale degmaday soo geliyaan dadka doorashada ku xaqlihiina oo deegaanka ka midina hurdaday ka toosiyaan waa waa waa baraarugayaan qofkii is- u baahan inuu doorasho galo ama xil qabto wuu tartamaya kii deegaan kale ka yimaado dalka u dhashayna wuu ka tartami karaa lama kale le dalka waxaa la kala leeyahay shaqada
qiimeeya baa lahay
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kastay waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada warasada raadiyaha caddada dhegeystayaal qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaa dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanada dhaqdhaqaaqyada ciidan laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada mahadaayo gobolka shabeellaha dhexe ciidanka dowladda oo garab ka helaya kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa lagu soo warramayaa in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadan ciidan ciidamada ayaa sida la sheegayo waxa ay ku sii jeedaan deegaanka cali fool dheere ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo al- oo halkaasi oo al-shabaab ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda saaki waxay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen deegaanka cali fooldheer ee al-shabaab ay ku sugan yihiin mafahante marka al-shabaab niyow deegaankaas way kusoo xoogeysteen muddooyinkii dambe markii ay kasoo baxeen ciidanka amisom iyo kuwa dowladda waan gartaa
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysada raadiyaha cadado haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badneed ee kalamaan
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
waxaan arkaa maydinka ma insiba ma jinnalo aloolayba ibame oname ibame qowdhanoo waxaad maanta raadinaysaan lixdankii baa xuseen oo faarax idinkala dardaarmay wuxuu yidhi intii nii kaloo maqan inaad xamar israacdaan haddaad la oggolaateen idinkoo itaal daran waa la arki doonaa iriddu way bannaan tahay haddii aad ilowdeen waaga ogeysiis wartuu ku sii daray ayuunbaan imanka ogaannay ee ahayd eedhaadka soo mara umulbaa ilowdee allow sahal amuuraha adaa noo aqoone warnimanyow wiil iyo hooyadiis reer waaberi ah ayaa is waraystay wiilkii baa wuxuu yidhi ayaamow baaba shariifow waa ku daayi maamadii baa waxay tidhaahday keerow warkaas ma qurxana yaa sheegi wiilkiina waxa uu yidhaahday ayaamow idaacamanka dhan aska hadli baaba shariif aabba ka hadlo ma xume waxaa siri mataqaanta doorashaalka xitaa waa ka bixi maamadii waxay tidhaahday us baaba shariifow ma waashti almiina doorashaalka lee maxaas ugu jiri waayey kadibna ayadoo madaxa haysata waxay dhahday arnawad iyo nolol maxaa saas u sameeyeen wiilkii baa haddana wuxuu yidhi ayaamow mar haddis baaba shariifow kidaayi axmeddey madoowe axmeddey xaaf iyo hebel naftu maas ahaay mise gaas waa ku daayeen war adiga iyo kuba xayndaabka af soomaaligaad ka baxsantihiin war kariimaka ma wuxuu ku hadlayaa afindi warya dagonka konow hiindaabka af soomaali mar hori dumi dhikaawis biliis ayimnood ees gifti o yalakadari war adiga le lagaa keenay oo afkan qaldanoo because my weli dhahay waruna haddii dadkii ena hal kelmada kalena walaa isan qasteen ay waantidee iyo kalena haydhi waa teenin waryaada waa ka sii darayaanan maqli jiray adigu waa ka soo daraysaan weliba warnimayo anugu waxaan dhihi lahaa xaaladaha cakiran ee wakhtigu soo celcelinayo mar haddaan calaamiyo sumado lagu caddaynaynin cirfiid iyo cunsuri waalan baa caasha noo galaye cilanaadka dhiigyacabku wado oon ka cabanayno cayayaanka daba yaacay iyo cuurku waa ubade hadba cunug dadkii soo korsaday caasiyaa lume markaasaa cadaab loo horkacay ka ceshan maayaane oo la yidhi cibaadaduba waa caalamka halaage caqiidana waxaa looga dhigay caabudaad kale war ciyaalka uu sheegayay ninkaanu maanta jilibay isku galeen kabtaydii ma aragtaa ka dhacday daacashaad noqon rabtaa iyo takfiiraad noqon rabtaa isku dirreena la yidhi marka anigu waxaan la yaabanahay nimanku waa isku ukaanna mide waxay isku kala soocayaan war indhahaannay ka garteen oo haddii wax gala ay waayeen inay ayagu isgalaan waa gar warniyow haddaalina waxay nagu hayeen bay isku hayaan warnimiyo ani warsiinhaaye lankoo habarto guursidii madusa hoohidey idumayka aragay سد كوفي أو ميس كفولة مركز بلا ميتي سؤالي ما رئيس ديدن كوفي ما هاين كوفي دن كورايتي ما رتي لانكاي كواد أول أو ديلي كوفي دي سوارتي كوفي دن لما ما رتي لانكاي لما أشيل كدمة دي وارتي كوفي دن سدهاد ما رتي هرتي كي سدهاد oo hanuunka geeriyoodii u arti lankuusuna lang aase waxa ay koofi afaraada meel insaari koofiduna magaajiani hatakiin sheegay oo ari may eraase hartigi kay afaraad oo lafaajay labahsadii waa eraase ari marka ma inla jeede soomaaliya tabti iyo hatili kuwada haddii lanka dhaafna niman badanna gabriinka aruurayan niman badanna lafaajoo lafokadaayan weligay koofi shil ku dhimatay ma maqal niman horta kalamaan kaligeen maaha baarlamaanku waa naga kalamaansan yihiin war waa aqalka sare unniya waana duqowsho duqowshana xaa meel sare saaray war waa tababariyiinka aamus waraadha mawjad maxaa u noqotaan bad ah doodii baarlamaanka shalay oo bayle iyo beesadu soo hordhiga looga doodayey kalamaan kulul bay ahayd wasiiradaana ku badnaayaa layidhi baarlamaanka shalay war doodda baarlamaanka waxay isu beddeshay aankuwaalay hayadhe dhinac waxay dhaheen beesada aan kordhinayno ciidamadaa la siinayaa dhinacna waxay dhaheen beesadaad kordhinaysiin maamul goboleedyada lagu dumina ee ciidanka ha ku been abuuranina beesada ciidanka loo wada ciddii ansixin diidda ciidanku may soo qabqabtaan beesada haddii maamul goboleedyada lagu duminayo ma ciidamadu soo qabtaan war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi isbahaysiga eletariya soomaaliya iyo etoobiya dan kale laga leeya soomaaliya loogu danayn maayo awal ma soomaaliya keliyaha loo danayn lahay adduunyadu way isku daraysanaysaa dan gaar iyo mid caamaba qalqigu way iscuskanayay yaa difaaca kaaga dhuuntay war cabdiraxmaan shukuur mucaarad laanuu ahay aqoonsi ma soo hele waladan somalilan isbahaysiga la sheegayo aad bay uga cabanaysaa aqoonsigii aan inta badan raadinaynay wuxuu yidhi faysal cali waraabe albaabada nalaga soo xidhay waxaanuu yidhi soomaaliya waxa qabsaday carruur yaryaroo shan iyo toban jirro miidhan ah oo nooga fara dhuudhuuba siyaasaddii caalamkaba etoobiyadii aan waala ahayn ee la odhan jiray abasiiniya waabay nooga hormareenba marka wuxuu yidhi odayaasha ritaayirka ah ha ka kacaan meesha oo jiil yaryar ha qabsado jiilka la jaan qaada warwar maahay sida xilligii gooni ugoosadku waa dhammaaday haddaaba geeska afrika oo dhan baa midoobay gaarigaan iyuu kaa tegi war cadaadada dhuusamarre ma la mideeyey war nin baa wuxuu yidhi innagoon gaalkacya hal maayar u samayn miyaan muqdishiya hargeysa madaxweyne u samayn karnaa war risaaladu kuma gaarine cabdisababiya muqdishaan hal madaxweyne u samaynaynaa adna hargeysaad ka hadlaysa warnimiyo ani warsinhaaye gabalgali leeyi koonfur galbeed oo baydhawajana isan gorodaasan nimaŋa galnyame lugaka walaagee siŋari aw shariifni gabalki intaliyay walku diri reerkina maydhika dijiyo ee geedagaasa degaana baryaha ka degaana baradambihika ka dheermadaana salaadya ka haana lileeyi doorashadii meelilan ayimini boos yamal sheego hay war doorashadii koonfur galbeed ma awr ciir lagu sumayba war guddoomiyii baarlamaanka koonfur galbeed oo madaxweynaha loogu daray meel uu wax geeyey muu leeyahay war meeluswarjeey muwaysan dadka garwada waysanya wanaadha waxaa la yidhi jikadiiyo kushiinkiiyo fadhigiiyo kuraastiiyo kobta jiifka laga dhigay kirligiiyo falaaskiiyo koobka iyo xeerada korka lagama taabtee kulula allahayow waxaan noo karsamayaa waxaan taa ku darayaa adigaa kariimow koonkaan abuurtee naga kori allahayow dhibka iyo kadeedkaba yeew magaaladaasaasaan ku leelna ama fururti saaxiibkay war jaamacdheer falaastan iyo kildhiyadanuu sheegaya ma hudheel buu furanaya war wasaaradihii waxaa la yidhi qaar badan ayaantan korontadu ka maqanta qaarkoodna waxay ku marmarsiyoodana la yidhi intaan beyle beesada u gacan gelin korontada waa shida karnay war beesa aan xisaabsanayn ayay markii hore haysteena hadda waxbaa la xisaabinaya warnimiyaw meelililey baraawa debera lukufsadiyalaari madi lukufsadi kadamba yaadina merji dhablisi ilaa iyo kadimatole deersiyalaari war gabalkaas beniaadan muroogoba may wala meelin iskasaadi yeyti isan arajirteenga waraadha baraawe sow caasimadii koonfur galbeed ma ahayn waa maxay waxaa ka sheegaysaa warya halaalahaitay fafaniinkiinga deeri waraadhaaya gaalkacyo bannaanbaha ka dhacay muxuu ku saabsan yahay dukaankii faaskareeba diblin furufadohay war madaxweynihii hirshabelle mee walaadhaa waxaa amiin caamir soo sawiray axmed madoobe jubbaland dhuxul ka shidanaya iyadii dhima dhuxul ka dhigtay wuxuuna yidhi haddii la rabo axmed dhuxul ha la iigu yeedho waa shaqadan waa qabanaya warni hadduu axmed madoobe sidaa yeelay cabdiwelikaasna amuu buntlandkaas ku shidaa nimanyo war heeda cabdiiley ayaa waxaa xabsiga ku booqday gabadha guddoomiyaha maxkamadda sare eh kadibna wuxuu yidhi anigu nin itoobiyaan ahay waana ku faraxsanaa itoobiyannimadayda xabsiga inaan isaga sii jirana waa rabaa haddii layga daayana waa kasii fiican tahay marka odaga olyadii biyaha inuu isku dara ayaan u malaynayaa oo adeer xabsiga bandheera may keenaan annaga liinta cabsiin layne warwarkiinnu garaar buu soo xasuusiyey nin beri hore yidhi wuxuu yidhi arba waxayna talaate iminkaannu islaamnaye ee gadeenni horeeta ileen waannu ilownay amxaar aannu ahayn war awowgii la gubsidaa ma ahana dhegayso eegga korkaa looga riday inay ilaykiis ka xoog badan inta oromo lagu soo kacshaa xaaja kow tahay kaawada ku xidhan iyo biraha lagu katiineeyey ugu kaadi eebbow xumaan waa kasbanayeen warniyow biyoyoone oonidaaska dartay qalbadhagahna amanto habsiga lahkadhiha tahay jabuuti alaafyadohaye war somalilan muxuu tegi waayey war muqdisho u soo socdaa war ma haysaan toogada qalabdheex hadduu muqdisho yimaado etoobiya waa cid weyse yurubaa loo dhiibiyaa yurub waryaa maadaa u dhiibi kara togi
war naga dayaniow
waa hagaag dhegeystayaal fariintaasi iyo xubinta xiisaha badnada kalamaan waxa ay gabangabo u hayeen barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado haddana waxaad ku soo dhowaataan heesta adiin ballan qaaday bilowga barnaamijka heestaasi ayaan kaga tegayaa tan iyo kalanti dambe sidaas iyo
ਰਸਤੋ ਦਿਲੇ ਲੋੜਾ ਇਹ ਹਰੂ ਹਵੇ ਬਾਤ ਰਸੋ ਬੰਬਿਕਾ ਮਰਾਈ ਅਵਾ ਕਮਿ ਤੇਸਤੀ ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹਦੋ ਲਾਗ ਵਈਦੀ ਬਲੰਦੋ ਯਾ balandhoor nuwaaya adumba waxdhaafige ambadiba jiilaal xiliyadan isdalaan rogay dhibta ka ilaashe adumba aad u dhalataa igu dheerida ma dhow jaaxdi baa tahay mana soo dhowaa jirin mamida aad u dhalataa mamida aad u dhalataa Mm, mamida aad u dhalataa jawri ku duleegsanahayo